إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay dagaal ciidamada dowladda ku dhex maray magaalada muqdisho rag basaas u ahaa maraykanka itoobiya iyo dowladda federaalka ayaa lagu dilay gobolka gado dab xooggan oo geystay khasaaro kala duwan ayaa habeenkii xalay ka kacay kaalin shidaal oo ku taala deegaan ka tirsan gobolka mudug wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa magaalooyinka qaar ka bilaabay olole lagula dagaalamayo kaneecada askar ka tirsan militariga dowladda maali ayaa ku dhintay qarax ka dhacay dalkaasi toban ruux oo hor leh ayaa cudurka korona ugu dhintay gudaha dalka kenya beesha boqol hore ayaa suudaan guud ku dooratay munaasabad ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo axada afarta bisha muxaram sannada kun afar boqol labaiyo afartanka hijiriga warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay dagaal ciidamada dowladda ku dhex maray magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal shalay gelinkii dambe askarta dowladda federaalka ku dhex maray degmada hodan ee magaalada muqdisho dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidamo milatari ah oo watay gaadiidka dagaalka iyo kuwa booliis ah oo ku sugnaa boor kontarool oo ku taala agaarka cisbitaalka digfer ee degmada hodan ciidamada milatariga ayaa la sheegay inay xoog ku jireen kuwii booliiska ahaa ee ku sugnaa kontaroolka waxaana taasay sababtay inay rasaas iswedaarsadaan labada dhinac khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay israsaaseynta waxaana la xaqiijiyeen goobta ay ku dhinteen saddex askari iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacmeen ilaa toban ruux oo shacab ah ma jirin cid kale dhex gashay askarta waxaana socdaalkoodii sii watay kuwii milatariga ahaa oo dareemayay qalqal amni kana cabsanayay in qarax lala eegto waxaa hadda degan halkii ay shalay ku dagaalameen labadan ciidan iyadoona dhaawacyada loo qaaday qaar ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ma ahan markii ugu horreysay oo ay muqdisho ku dagaalamaan qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka balse waa arrin mar kasta soo noqnoqda oo sababa khasaare soo gaara dadweynaha xamar waxayna inta badan ku diriraan lacagaha ay dadweynaha ka qaadaan iyo maandooriyaha rag basaas u ahaa maraykanka itoobiya iyo dowladda federaalka ayaa lagu dilay gobolka gado sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena abuubakar ibraahim gelinkii dambe ee maalintii shalay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ah ee gedo ayaa waxaa ka dhacay xukun xadduridda ah oo lagu fuliyey afar ruux oo basaas u ahaa sirdoonnada maraykanka etoobiya iyo dowladda federaalka dad aad u badan ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka si ay u daawadaan xukunka raggan basaasiinta ah oo u kala shaqaynayay maraykanka ethoobiya iyo dowladda federaalka ayaa la dilay kadib markii lasoo bandhigay caddaymo la xidhiira eedayntooda maxkamadda islaamiga ah ayaana ku dhawaaqday xukunkooda magacyada raggan la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa diini cabduqaadir moxamed oo u shaqaynayay sirdoonka maraykanka labo ciise cusmaan gelle oo isna u shaqaynayay sirdoonka ethoobiya aadan xasan maxamed oo basaas u ahaa dowladda federaalka cabdicasiis xasan cabdi oo isna basaas u ahaa sirdoonka dowladda federaalka dadweynihii ku sugnaa goobta ayaa durba markii la fuliyey xukunka waxay ku dhawaaqeen takbiirta iyagoona ku faraxsanaa xukunka bulshada soomaaliyeed ayaa aada ugu qanacsan garsoorka xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka la eego dhanka cadaaladda waana midda keentay in dhulkay ka taliso dowladda federaalka looga soo xukun tago maxkamadaha wilaayaadka islaamiga ah dab xooggan oo geystay khasaare kala duwan ayaa habeenkii xalay ka kacay kaalin shidaal oo ku taala deegaan ka tirsan gobolka mudug waa kan mahad cubayde cali warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dab xooggan oo habeenkii xalay ka kacay kaalin shidaal oo ku taala deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug kaas oo geestay waxyeelo kala duwan goobjoogayaal ku sugan deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dabku uu ka kacay kaalin shidaal isagoona kusii fiday goobo ganacsi oo ka agdhowaa kaalinta shidaalka inta la xaqiijiyey waxaa ku dhaawacmay sagaal ruux oo ka mid ah dadka deegaanka islamarkaana ka mid ah dadka gurmadka soo sameeyey balse ma jiraan wax dhimasho ah oo uu soobay dabkan deegaanka bacaadweyn ayaanan lahayn gaadiidka debdemiska taas oo sii kordhisay khasaaraha iyo inuu dabku kusii baaho goobo ganacsi oo hor leh waxaana gebi ahaanba bas beelay kaalintii lagu keydi jiray shidaalka marar badan sidaan oo kale degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa waxaa ka kacay dab xooggan oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo waxyeelo soo gaartay goobo ganacsi intaba wilaayadda islaamiga ah ee galguduud ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda maxamed cali ayaa faahfaahinta warkan sii ambakhaadaya askarigan oo ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxa uu ciidamada dowladda federaalka ka raacay magaalada muqdisho iminkaasoo loo sheegay in tababar loogu qaadayo waddanka turkiga kadibna la geeyay degmada guriceel ee gobolka galgaduud waxa uu ugu horreyn ka warramayaa qaabkii uu ugu biiray ciidanka iyo sidii loo soo dhoweeyey cabdulqaadir ciise cabdixalan waxaan ka soo raacay xamar hadeerna waxaan ka imid gurceel waxaana ugula qabtay xarqabu dugsiga tababarka harqabuube ee xarxoosh murtadiinta marka hore waxay ahaayeen siddeed boqol hadeer saddex boqola ku jirta inta kale waa ka tageen waa toobad ka yereen gobolna waa toobad ka yereen gobolna waa tageen xamar iyo qaraabadoodii meelaheed iska aadiyeen marka hore waxaa lagu keenay gobol basiyaa lagu keenay aniga tababara turkiya lindira nagula keenay waxaan rabay inaan iska tago turki markaan tago iskaba tagaan rabay qorshaygu ahaa inaan sii shaqeeyo ma aan ahayn tababarkii turkiga ahaa diyaaradan la soo qaaday gurcayli ka degtay xaraan nagula xareeyey sidii la ugu jirnay cabsi la ku jirnay waa nala tababari jiray waa nala olay jiray walaa waa ciidii nagu rari jireen waan dhibaatay jireen waa na inqaabi jireen si aan muslimka loola dhaqmayn noola dhaqmi jireen ma anaan fika karan oo fursad aad ku fakatay hel aadamayn ilaa tababarkii naloo xiro maana heli karin wax fasaxa wax taleefonaan kuma ana heli jirin dhibaato xumay noo geysan jireen meeshaana kalema ana aqoon waxay igu suurta gashay adeerayaashay iyo walaalahay kuwa aan wacay waxaan idhi saasaa jirto dhibaatadaasaan ku jiraa inaan ka tooba keenaan rabaa waa isoo waceen waxay dheen muga fasax hesho soo tag fasaxaan raasi waa isjirriyey afar labaatan saac laysiiyey waa soo baxa afar labaatan saac fasax aan helaan kusoo baxa kusoo carar taleefanada waa dansadin waa xarad ka baxay baabuuran soo raadsaday waa soo baxay baabuuran soo raacay baabuurkii ay la soo hadleen baabuurkaa soo raacay dhaheen baabuurkiin soo raacay waxaan uga degay elqooxle elqooxle laga soo doon aad iyo aad si sharaf badan igu soo dhaweeyey waa laysoo dhaweeyey si karaamo leh oo sharaf leh oo sharaf ku dhaahanta laigu soo dhaweeyey muslimiinta walaayada islaamka aad iyo aad ay mahadsan yihiin sidoo kale waxa uu ka warramay waxyaabihii ay dadka shacabka ah kala kulmi jireen iyo hadda sida uu dareemayo isagoo ugu dambeyn baaqu diray askartii uu ka soo tegay shacabka magaalada dhibaatan kale kulmi jirnay in maaragtay lagu tuuriyeeyo lagu dhagaxyeeyo waa kalaan kale kulmi jirnay la yidhaahdo isma isataabacsaneyn dowladda iyo sunnadu waa kuwa xumaayo dowladda ahayn dhihi jira alolusti xiranti aan la dhihi jirin waan magaala soo aadno waana la tuuriyey jiray aad iyo aad aan faraxsanaa aad iyo aad aan faraxsanaa inaan maaragtay soo muslimay oo qaladkii horen ku jira kasoo laabdhay oo dabal ii qabtay oo bulshada muslimiinta aan la joogo aan ku faraxsanaa aad iyo aad aan ugu faraxsanaa intii magacayga muuqa iga taqaan cabdulqaadir ciise cabdixalana waayo waxaan leeyahay kasoo taga meesha waa laidinsoo dhaweynayaa walaayada islaamka waa idinsoo dhaweynaysaa waxba inkabi mayaan wax idin siyaada maahane waxba inkabi mayaan dadkiinni walaalihiin dadkiinni dalkiinni intaba wadiin baahayihiin kasoo taga aan leeyahay cadowga kasoo taga gaalada iyo gaala raaca kasoo taga wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee lagu soo bandhigo askarta ka soo goosata dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa magaalooyinka qaar ka bilaabay olole lagula dagaalamayo kaneecada waxaa warkan diyaariyey maxamed ciise ololahan guryaha kaneecada loogu buufinayo ayaa waxaa laga bilaabay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose deegaanka kunya barow ee hoos tagta degmada baraawe ayaa waxaa maanta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ka bilowday olole lagula dagaalamayo cayayaanka sida kaneecada taasoo ah si bilaash ah ama lacag la-aan ah waxayna ku soo aadaysaa guri buufinta iyadoo ay da-ayaan roobab maamulka islaamiga ah ayaa howshan u diray shaqaale u carbisay oo aqoon leh kuwaasoo qoysqoys dadka ugu wargelinaya inay guryaha ka baxaan muddada howshu socoto haddaba waxaan wareysanay guddiga loo xilsaaray la dagaalanka cayayaanka magacey waa maxamed ismaan kusow waxaan ane ololaad aan ka bilaabeynaa buufinta oo guryahash la buufinaya oo soo diyaarisay wilaayada islaamka degmada baraawe sida magaalada kuuye barow waxaan buufinaynaa guryaasha dadweynaha waxaan u baagaynaa inaan ka faa'idaystaan sidaas oo howsha lagu jiray buufintaas waxaana tiradan ay tahay shaqaalaha waa toban qof hadda waxaan ka bilaabeynaa xaafidda baqaari insha allahu tacaala inaan ka faa'idaysano dadweynaha inaan soo dhowaayaan intaas waan u baagaynaa maxaa buufinaysaan marka kanaacada aan buufinaynaa aan buufinaynaa kanaacada oo magaalada dhan inaan buufino aan diyaar u nahay ayaanka waxaa dhan inaan buufino aan diyaar u nahay aniga magacay ka bilaabanay maxamed xuseen cabdiraxmaan oo jooga ku tirsan qolada buufiska ah oo maaragtay walaalaha si toosa nagu soo dhaweeyana marka waxaan rabnaa ninkiiba oo gurigiis loo imaado si fudud hoosha nagu fududeeyano ka hortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daawada kaneecada ayaa waxaa laga qaadaa cudurka maleeriyada waana midda keentay in maamulka islaamiga ah uu istaago sidii loo dabargoyn lahaa ma ahan markii ugu horreysay oo mashruuc noocan ah laga fuliyo deegaanka kunya barow beesha boqol hore ayaa suldaan guud ku dooratay munaasabad ka dhacday wilaayada islaamiga ah baay iyo boqol maxamed ismaaciil oo ka qayb galay munaasabadda ayaa warbixintan diyaariyey
حب الشريعة ليس يعروه الذبل قد طاب حب يجتنى منه الثمر ثمر تدري safaro badan waan aaday waa uu ka duwnaa safarkan waxaana socdaalkii igu helinayay weriyaal iyo asxaab aan isku baranay hawshan wuxuu ahaa safar aan ku maray deegaano aan garanayay kuwo igu cusub oo gobolka baay ah wuxuu gaariga socdaba waxaan tagnay halkii hadafkeena ahaa oo ah deegaanka dalandool oo ay beesha boqor hore ugaas ku dooranaysay goobta munaasabadda ayaa aad loo qurxiyey waxaana iga muuqanayay in juhdi badan la geliyey munaasabadda caliimsaarka ugaaska ayaa socotay laba maalmood maalin ragga ah iyo maalin dumarka ah dad badan oo iskugu jira mas-uuliyiin culummo waxgarad iyo dhallinyaro ayaa ka soo qayb galay munaasabadda kuwaasoo qaarkood laga casuumay gobollo fogfog doorashada suldaanka beesha boqor hore ayaa la tilmaamay inay ka dhigan tahay midnimo guud oo ay beesha gaartay suldaanka oo dhankiisa ka hadlay xafaladda ayaa wuxuu jeediyey hadal dhinacyo kala duwan taabanayay waxaana ka mid ahaa
maybwa aan mayli indoorday ini aan oday ku nagado afar boqol hor xilkaysan idhiibteen ammaano waayo ammaanadana ilaahay iyada aan weynaya ilaahay aayadiis may ka eray innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha wa xamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula isin ha i doorateenna ilaahayaana kolley madiidka iyo jiidi war ilaahay qadirna ma nagadaaya raalli waana ku aha oobiidhiya laakiin halmaadda ma oo sugaasan ani ana afar boqol hor shal sooco reer hebel iyo reer hebel reer hebel aan era ma oo sugaasan
munaasabadda waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool sheekh cabdulaahi maclin geedo wuxuuna dardaaran u jeediyey beeshii ugaaskaba
dadka ka qayb galay markamay ballanaa na walaayadii afjaa ka hadalaan jasaakum allahu khayran ha dhowaada dadka walaayada islaamiga ee shabeellada hoose ka kooy iyo dadkii degmooyinka sheel duwanka kooye ee wilaayada ka tirsan marka insha allahu tacaala soo dhoweyntaas anana kolley ka qayb qaadada si gaar ana dadka walaalaha ee muslimiinta ee reer boqol horena dhawaayaan jazaakum allahu khayran yaasiin lena ka faraxsana qaabka iyo howle andhiyahay andhiyahayta harakadan hadda niyaabadii ee kurooga marka intaba insha allahu tacaala waa baybalana marka warka markii laha kooba wadaadkii sheekh maxamed aadan xuseen kii harakada kan walaayada ama shabeellada hoose ama baay bakool intaba noo afjoogka hadal howlankii maybalena la godoomnay
gunaanadkii munaasabadda gudoomiyaha golaha nuqbada islaamiga ah ee soomaaliyeed ibraahim maxamed nuur oo ku magac dheer shaacirulislaam ayaa ugaaska cusub guddoonsiiyey qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu ku shaqaynayo insha allahu tacaala ammaanada ama hadiyadii walaalaha noo keeneen ee beesha keentay iyana si toosa ayaan kugu kugu wareejin doonaa waa ugu horeeyo kutubkii qur-aanka aad nagu hogaamin lahayd oo beeshas oo ku dooratay iyo ummadda muslimiinta oo dhan aad ku hogaamin lahayd iyo kitaabkaas cadow buu leeyahay oo cadowgaas wixii aad ku difaaci lahayd oo hubkii ah iyo wixii aad ummadda uga adeegi lahayd ama kitaabka ilaahay uga adeegi lahayd oo ah gaarigii iyo furihiisa iyo weliba aaladii casriga ahayd ee haddii loo baahdo masaa'il oo maxay jihaadi ama diini ah meeshii laga baaran lahaa oo laha soo jamciyey oo maktabu shaamila meeshii aad ka daalacan lahayd oo kombyuutarkii ama laagtoob ah h b yaan kugu wareejin doonaa insha allahu tacaala
isku soo wada duub munaasabadda ay beesha boqor hore ku dooranaysay ugaaska ayaa waxay ku soo idlaatay jawi aad u wanaagsan الشريعة ليس يعروه الذبل قد طاب حب يجتنى منه الثمر
askar ka tirsan militariga dowladda maali ayaa ku dhintay qarax ka dhacay dalkaasi wararka ka imaanaya wadanka maali ayaa ku waramaya in afar askari oo ka tirsan ciidamada militariga dalkaasi lagu dilay qarax lagula eegtay gaari ay la socdeen kaas oo ka dhacay bartamaha dalkaasi ciidan militariga ka tirsan ayaa wakaalada wararka ee f b u sheegay in weerarkaasi sidoo kale uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidanka militariga maali askariga dhaawacmay ayaa xaaladiisa aada looga dayrinaya tan iyo wixii ka dambeeyay labada kun shan iyo tobankii bartamaha maali waxaa ka dhacayay weeraro ay qaadayeen mujaahidiinta kaa oo sabay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantideed oo soo gaaray ciidamada militariga dowladda maali ankale dowladda maraykanka ayaa ku warantay inay joojisay taageerada militari oo ay siiso ciidamada maali kadib afgembigii militariga dalkaasi ay ka fuliyeen waddanka oo ay ku rideen dowladdii dalkaasi wakiil u hadlay maraykanka waxa uu sheegay ma jiri doonto wixii hadda ka dambeeya wax tababar ama taageero ah oo dheeraad ah oo aan siino ciidanka wax kasta waan hakininay ilaa ay xaaladdu caddaato madaxweynaha dalka maali oo muddo lagu eedeynaya musuq maasuq iyo maamul xumo ayaa si deg dega isku casilay kadib markii maalintii talaadada ay xireen militariga kadib isbuucyo badan oo mudaaharaadyo ay ka socdeen waddankaasi markan kusoo dhawaada xubinta ganacsiga iyo maxamed cali تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa ganacsatada ku shaqaysta gaari gacanka oo ku sii yaraanaya magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa waayihii hore ku badnaa ganacsatada ku shaqaysta gaari gacanka taasoo hadda u muuqata mid meesha ka sii baxaysa qaar ka mid ah dadka ku shaqaysta gaari gacanka ayaa tilmaamaya in sababa dhowr ah ay keentay yaraanta ku shaqaysiga xirfaddaas markaasa maasha allah lacagoo iska taalay shan doolar toddoba doolar siddeed doolar maroo kale toban doolar iska hele haddan warkaas ma jirniyo bajaadaa imaatay waddankii bajaajdaa baa lagu shaqaysan karam naagtay ba'da weydata ogalen toban kun meeshii naga sii jirtay hadda shan kuna la leedahay cawlaati kal nus doolara tuurna bajaada raaca mar waxba ma helaysad baad subaxaas haagad ilaa hadda hadda waa yara afar saawa koox haaf shaataa ma cabin waa weliga aloosheeba rafaadkayaba iskaga jiraaba alxamdulilah ana afar carruuraa ii joogta barashadooda dugsigaan geeyi dugsigii lacag la'aana qabta waa laga soo eriyey waka waxa wadaadkii la siiya la waayey waa laga soo eriyey macallinkii wax la siiya la waayey hadda waxbarasho la'aan waa hadda guriga iska fafadhiyaan waka kontonkii kunan sugooyiin gaargacanka waa ijaar yoomihii toban kunan ku ijaarna ninkaanan ka ijaarna waka haddaan keeni wayna haddaan keeni wayna waa waa waa waa qadaynaa gaajana qabani waka ilmihi inay suuqa galaan meelaha qashinka xaabshaanka ay kasoo luluftaan wax kasoo dadada saasaa dhici sidoo kale mid ka mid ah dadka milkiilayaasha ka ah gaari-gacanka ayaa dhankiisa sheegay in gaari-gacanka uu ka sii baxayo suuqyada wuxuuna ka hadlay sababta ugu wacan arrintaas hore qiimaa laha laakiin hadda qiimo leh qiimaa laha iyo saddex boqol afar boqol shan boqol waa ka helaysa hadda laakiin hadda lama door saddex doolar la laga helaa saddex door tuma hadda laga gooyo eber weyne biilkiisa ariga qaleya ku dhaha alahaas meeqo shan shan kuna ku ijaari haddana toban kuna la ijaaraa tobankaaba loogu helayna waa mar waa laga helaa marna waa laga waaya marka loo waayo waa la iskaga dhaafaa marka laga helna waa laga qaataa suuqaa ka bacday mootaa ka badan jile maanina uhida ma la sii
intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أختمها مصليا على النبي الهاشمي ugu dambayntiina toban ruux oo hor leh ayaa cudurka corona ugu dhintay gudaha dalkaasi kenya kenya ayaa saacadihii lasoo dhaafay shaacisay in saacadihii lasoo dhaafay cudurka corona uu ku dhacay dad kale oo aad u badan waxaana cudurka u dhintay toban ruux oo la ildarnaa muddooyinkan dambe shan kun toddoba boqol labaatan iyo afar ruux ayaa afar iyo labaatankii sac laga baaray cudurka corona waxaana laga helay saddex boqol konton iyo shan ruux oo ka mid ah dadkaasi taasoo sare u qaaday tirada guud ee kenya kula ildaran cudurka corona sagaal iyo toban ka mid ah bukaanadan cusub ee la shaaciyey waxa ay ahaayeen ajaaniib halka saddex boqol soddon iyo sagaal ruux oo kenyaan ahna uu cudurka ku dhacay kuwaasi oo laba boqol saddex iyo toban ka mid a ay ahaayeen rag halka boqol afartan iyo laba ruuxna ay ahaayeen haween bukaanada cudurka uu ku dhacay midkood waxa uu ahaa laba sano jir halka kan ugu weynna uu ahaa kow iyo siddeetan sano jir warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta